Hay'adda Somali Community Foundation ayaa deeqda wax gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada Baraawe. Munaasabadda lagu wareejinayo deeqdan daawada ah ayaa waxaa ka qayb galay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Boqol, bahda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale. Maxamed Guulow Siyaad wakiilka hay'adda Somali Community Foundation ayaa ka warramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan daawada ah ee ay ku wareejiyeen isbitaalka.
Ee waxaanu ku sugannahay isbitaalka guud ee degmada Baraawe. ee waxaana ku wareejinnay anigoo ku hadlaya magaca hayadda Somali Community Foundation ahna wakiilka guud ee u fadhiya Africa hayadda Somali Community Foundation ee 17 kartoon oo oo faleeba ah iyo saddex kartoon oo yaryar oo kaanool ah ayaanu ku wareejinay isbitaalka guud ee degmada Baraawe.
Mas'uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadda ayaa ka mahadceliyay deeqda daawada ah ee la wareejiyay.
guud ahaan waan ugu mahadcelinaynaa dad allaal dad inta isku helqaantay inay adeeg la soo gaaran isbitaalkan guud ee degmada baraawe maadaama isbitaalku uu ku jiro xaalad degdeg ah wasaaraddan waxay u taagan tahay xaaladaha inay ka jawaabto wax allaal wixii karaankeedii ah Ee, dhammaan hay-adaha ku sugan gobolka iyo isteedka intuba waxay ku xaw leeyihiin sidii cudurkan loo ciribtiri lahaa looguna dadaali lahaa marka guud ahaan waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa dadka isku xilqaamay ee soo gaarsiiyey sablaygaha maanta inoo horyaalo Ee, ha yaraado ha badnaado intuba waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waana ku faraxsannahay waana maxaad idinku rajaynaynaa inta hadda aadna soo gaarsiiseen iyo in ka badan keliya eh, jaaliyaddan hadda isxilqaantay ma aha inta kale ee u baahan isbitaalku inay gargaar la soo gaarto waan ku soo dhowaynaynaa Ee, runtii annaga ugu mahadcelinayno dadaala bada- dadaallada badan ay muujiyeen maalmahan ee runtii ay wadaan waa markii labaad oo ay soo gaarsiinayaan isbitaalka mu- ee degmada ee ayagoo mana ee, ka gudanayeen dhibaatooyinkii iyo marxaladihii ee runtii mana isbitaalka ay ka taagan ama ay ka jirto oo dhanka shuumbiyoodka ahaa Ee, maalin maalmaha ka mid ah annagoo booqasho ku socon annaga iyo wasiirka iyo runtii mana bahda caafimaadka guud ahaanba ayaa qayladhaantii la diray ayaa maanta waxay ka soo jawaabtay hay-adda Somali Community Foundation ayada iyo shaqaalaheeda guud ahaanba runtii waa ugu mahadcelinaynaa dadaalada badan ayaga ay wadaan ee, runtii markii labaad oo maanta wax soo gaarsiinayaan marka waxaan leeyahay kaliya hay-adaha kale inay ku daydaan maadaama Somali Community Foundation iyo samafalada guud ahaanba mana degmada ay joogaan ama ay ku nool yihiin inay mana la tacaalaan dadka ummadda dhibaataysan oo runtii oo mana oo weli mana u baahan gurmud oo waqtiga loo baahan yahay oo hadda ay tahay Deeqdan daawada ah ee lagu wareejiyay isbitaalka magaalada Baraawe ayaa baahi badan loo qabay maadaama ay ku jiraan bukaanno uu soo haleelay cudurka shuban biyoodka.